إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan askari oo ay saraakiil ku jiraan ayaa dowladda federaalka looga dilay shabeellada dhexe kadib dagaal dhex maray iyaga iyo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dilal iyo qaraxyo ka dhan ah dowladda federaalka ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho dagaallo lagu qaaday ciidamada kenya iyo kuwa jubbaland ayaa ka dhacay gobolka jubbada hoose ciidamada kenya ayaa lagu weeraray gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato cunug yar ayaa u geeriyooday duqayntii kenyaatigu ka geysteen ceel cadde kaas oo ay hore ugu geeriyootay hooyadii walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dib u soo celisay magaalo muddo hore ku burburtay dagaaladii ahliga ahaa ee waddanka ka dhacay hay-adda samafalka ee kafaal ah ayaa mar kale raashin iyo lacaga ka qaybisay degmada saakow taas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas agoon haysta weeraro saf ballaaran ah ayay ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan xukuumadda kaabul دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad labaatan askari oo ay saraakiilu ku jiraan ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaallo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe dilal iyo qaraxyo lala beegsaday dowladda federaalkana waxay ka dhaceen gudaha magaalada muqdisho wararkaas iyo howlgallo kale oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya waxaa soo jeedinaya wariye cabdulaahi soomaali dagaallo shala ka dhacay deegaanka warciisa ee hoostaga degmada jowhar iyo nawaaxigiisa ayaa waxaa lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ah ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka uu hogaaminayay taliyaha milatariga ninka la yidhaahdo odawaa yuusuf raage ayaa halkaasi ku dagaalamay hubka noocyadiisa kala duwan ayaa laisu adeegsaday iyadoo aan waxba la isula harin siddeed iyo toban ka tirsan dowladda federaalka oo saddexu ay saraakiil tahay ayaa halkaasi afka ciidda loogu daray askarta la dilay waxaa ka mid ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada gorgor ninkaas oo lagu magacaabo maxamed cabdiwaaxid sawirada maxamed cabdiwaaxid ayaa aad ugu faafay internetka waxaana dadku ay u hadalhayaan sidii in la dilay nin madaxweyne ah oo kale maadaama uu caan ka ahaa ciidamada dowladda federaalka dhexdooda warbaahinta dowladda federaalka xildhibaano iyo saraakiil kale ayaa ka tacsiyeeyey geeridiisa dowladda federaalka ayaa baahisay muuqaal ay horay uga duubtay oo maxamed cabdiwaaxid uu ku sheegayo inay diyaar u yihiin asaga iyo saaxiibadii dagaalka ka dhanka ah xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuu ka mid ahaa saraakiil iyo askar lagu soo tababaray dalka turkiga kuwaasoo loogu sheekeeyey inay xarakada shabaabulmujaahidiin soo afjari doonaan laakiinse nimankii loo sheegay inuu soo qaqaba doono ayaa shalay afka ciidda u geliyey ka gadaal markii ay rasaas darandoorri ula dhaceen dhimashada faraha badan ee ciidamada dowladda federaalka ee gaartay ka sokow waxaa jira dhaawacyada afartan iyo laba askari waxaana suuragala in khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca intaasi ka baahsan yihiin amaba ay ka badan yihiin saddex gaari oo tawyo ah ayaa dagaalka shalay ka dhacay agagaarka warciisa looga gubay dowladda federaalka ah deegaankan iyo deegaano ka xiga dhanka raagaceele maalmihii iyo habeenadii tego waxaa ka dhacaya dagaallo u dhexeeyey ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo kuwa dowladda federaalka waxaana dowladda federaalka horey looga dilay askar badan iyadoo kuwo kalena looga dhaawacay geesta kale xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa magaalada muqdisho iyo dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato waxay ka fulisay weeraro kala duwan kuwaasoo ka dhan aha dowladda federaalka maamulka jubbaland iyo dowladda kenya muqdisho haddaanu ku hormarno saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho ayaa xalay qarax lala beegsaday sidoo kale waxaa qarax lala beegsaday bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalka qaarkood ay ku sugnaayeen oo ku taalla degmada kaaraan ee magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa waxa uu dhacay xalay waxaana la aaminsan yahin ciidamadii lala beegsaday uu khasaare gaarsiiyey shalay magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ku dileen nin lagu magacaabo jiray cusmaan oo ka tirsanaa mas-uuliyiinta degmada hodan ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ninkaasi dilay waxaana la xaqiijiyay in goobta ay ka baxsadeen sidoo kale isla shalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin degmada yaakshid ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa waaxda canshuuraha ee dowladda federaalka ah kaas oo qori caaradii dadka lacag kaga qaadi jiray gasta kale ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay weeraro ka fuliyeen gudaha gobolka jubbada hoose dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay firisin ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose in muddo ayuu halkaasi dagaal ka socday ka gadaal markii ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin kenyaatiga ay jihooyin kala duwan ka weerareen gesta kale ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan hoosingow islamarkaasina kenyaatiga halkaa ku wehelinaya ayaa waxay la kulmeen weerar kaga yimid ee dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin isla jubbooyinka shalay ciidamada kenya qaarkood oo ka baxay deegaanka raaskaamboni kuna jeeday dhanka kulbiyo ayaa khasaare kala duwan la gaarsiiyey ka gadaal markii halkaasi dagaal lagula beegsaday dhanka dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato ciidamada kenya ayaa lagu weeraray degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku ekeeyey saldhig ciidamada kenya ay halkaasi ku leeyihiin in muddo ayuu halkaa dagaal ka socday waxaana la sheegaya in kenyaatiga khasaare kala duwan la gaarsiiyey cunug yar ayaa ku geeriyooday duqayn ay kenyaatigu ka geysteen ceelcadde kaas oo ay hore ugu geeriyootay hooyadii faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa duqayn diyaaradeed oo maalintii shalay ka dhacday degmada ceelcadda ee wilaayada islaamiga ah ee gedo duqayntan oo ay fulisay diyaarad nooca daroonka ama duliya la-aanta ah ayaa waxaa ka soo baxayso faahfaahin dheeri ah faahfaahinta ka soo baxday duqayntaasi ayaa waxa ay sheegaysaa in dib uu ka geeriyooday mid ka mid ah carruurtii ku dhaawacmay duqaynta iyadoona baraha internetka lagu baahiyey sawirro muujinaya waxyeelada xooggan ay geysatay duqaynta waxaana la arkayay muuqaalka wiilka yar ee dhaawaca u geeriyooday oo meelo halis ah ay ka soo gaareen dhaawacyada aabbaha qoyska ay duqayntu haleeshay ayaa warbaahinta oga warramay siday wax u dhaceen qoyska iyo qoys muslim ahoo meel degan buu ahaa ciidan ma ahayn xere ciidan ma ahayn guri meel degan buu ahaa gabadhiina waa shahiiday carruurtiina waa dhaawac ilaa shan canug innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dhibkaas ay qabsaday ilaahay subxaana wa tacaala waana awood iskale ilaahay baanan ka rajaynaya insha allahu tacaala samir khayr qabo iyo gabadhii shahiidee walaashay ahayd xaaskaygana ahayd in ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa aakhir uu ka waraabiyo allah subxaana wa tacaala waa fadli fara badan ka rajaynaya insha allah kenya oo duulaan ku joogta qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee gedo cadowtooyo gaar ahna u hayso dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada gedo ayaa marar badan sidaan oo kale duqaymo aanan loo meeldayeen ka geysatay gobolka kuwaas oo ay ku dishay dad iyo xoolo intaba iyadoona ay xusid mudan tahay in gobolkani uu martigeliyey weeraro khasaaro badan lagu gaarsiiyey ciidamada kenya waxaana weeraradaasi laga xusi karaa duulaanadii taariikhda galay ee ceelcadda iyo kulbiyow weeraradaas oo khasaaro lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidamada kenya walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dib u soo celisay magaalo muddo hore ku burburtay dagaaladii ahliga ahaa ee waddanka ka dhacay warbixinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed aamiin xaflad lagu furayey magaalada coosweyne ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isaga kalyimid wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo mudug coosweyne ayaa horey ugu burburtay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka soomaaliya hase ahaatee dadaallo qaatay muddo sannado ah kadib ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku guulaysatay inay dib u soo celiso magaalada ugu horeyn sheekh cabdulaahi abuuqaalid oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa xarigga ka jiray xafladda dib u soo celinta magaalada waxaana hadalladiisa ka mid ahaa waxaan joognaa magaalada coosweyne magaaladan saaad og tihiin ama deegaankan waa deegaan hamiyid ballaaran oo dadka muslimiinta deegaanka degan uga fadhiyo magaalada waxay ahaan jirtay magaalo oo barwaaqo ah la wada degan yahay oo maaragtay xag istiraatiijiyada markii loo eegon degmooyinka hadda wilaayada waxay u tahay meel maaragtay u dhaxayso ceelbuur marka la joogo waxay u jirtaa toddobaatan iyo dhowr kilomitir galhareeri waxay u jirtaa konton kilomitir ceeldheer waxay u jirtaa konton kale degmada galcadna waxay u jirtaa konton kilomitir oolahii dadkaba meel u fiican oo maaragtay u wanaagsan waaye waxayna ahaan jirtay magaalo camiran oo waddo ra'iisi ah oo marto waxaana la dhihi jiray noolaya ayaa la dhihi jiray magacihii hore macal asafi shadiid ama nasiib darro ayadoo sidaasi ah waxaa qabsaday imtixaanaadkii oo burburkii meelo badan soomaali ah asiibay sidoo kale nabadoon cabdiraxiim bacdow oo ka mid ah nuqabada wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa isna dhankiisa halkaasi ka jeediyey hadal bogaadin ah walaalihiinna muslimiinta reer cowsweyne maanta xafladdan inaad kala qayb gash- qaadataan oo aad farxad gelidaan oo aad soo booqataan wakhtiga aad ku soo bixideen arrimihii iyo howlihii aad ka soo tagateenna waxaan leeyahay ilaahay ha idiin xifdiyo ee, aakhirana miisaanka xasanaadka allah idiin saaro saamiyaad soo qaadeen intaa kadib anugu waxaan ka socdaa gobolka mudug waxaan ku matelayaa maanta xafladdan inaan uga qayb qaato aniga iyo fuud kale oo gobolka mudug ka socota waxaan ku matelaynaa inaan gobolka mudug ku matelno eh, furitaanka maanta magaalada cawsweyne la furayo la daah furayo waxaan soo dhowaynayaa soo dhowaynta ayna soo dhoweeyeen in leegaan soo dhowaynayaa intaasi kadib sheekh cali biyow oo ah guddoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe kana mid ahaa marti sharafkii ka soo qayb galay furitaanka magaalada ayaa isna dhankiisa hadal mahadcelin u badan ka jeediyey goobta waxaa kaloo jira maalintii waxaa lagu mateli karaa maanta oo kale maalintii ay khasrad iyo aws xoogaa salagu galay nabiga uu galad sheeganaya aayaddan waan ku xusan xadiiskeydii waxaa ka mid ahaa miyaanan idin haleelin adinkoo cayra oonan idin- alla idinka dhigin tanaadayn faaqnaakum allaahu bi miyaan haddaadan ahayna kuwa dhunsanoo fahadaakum allaahu bi miyaan haddana sidoo kale mutafariqiin adinkoo a idin haleelino ee fajamacakum allaahu bi marka nabigu maalinta uu saas lahay sabab isagaa isaga dhigayay ilaahayna kulanka iskalahay soo maaha maantay horta ilaah idin kulmiyey laakiin bisababi xarakati lmujaahidiin baad ku kulanteen waxa jamaca iyo midnimadan idinkeena waa arrinkaas sida waxaan leeyahay marka maanta wixii ka dambeeya kulankaasi midnimadaas adinkaa laydinka rabaa marka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horay u soo celisay magaalooyin iyo deegaano ku burburay colaadihii sokeeye ee ka dhacay dalka sidoo kalena waxay soo celisay kaabayaal dhaqaale oo ay ummaddu leedahay oo burburay iyadoo ay xusid mudan tahay waxa ugu weyn ee ay soo celisay uu yahay ku dhaqanka shareecada islaamka hay-adda samafalka ee kafaalah ayaa mar kale raashin iyo lacaga ka qaybisay degmada saakow taas oo ay ka faa'iideen afartan qoys oo agoon haysataa faahfaahinta warkan waa kan maxamed muudey munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda alkafaala oo qaabilsan daryeelka agoonta iyo qaar ka mid ah waxgaradka ayaa ka dhacday degmada saako ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka xafladda ayaa lagu daahfuray wejiga labaad mashruuca khayri ah oo ay bilowday hay-adda alkafaala taas oo isku xil saartay caawinta qoysaska haysta agoonta wejiga labaad ee mashruucan ayaa waxaa ka faa'iidaystay afartan qoys kuwaas oo la guddoonsiiyey raashiin saliid iyo lacag min boqol doolar ah ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda alkafaala muasasada alkafaalatu ricaayat alaytaam xanaanada agoonta ayay ku guda jirtay waxaana hadda ku guda jirnaa degmada saako inaan ka bixna raashin dafcadii labaad mar hore ayaan waxaan sheegnay inaan boqol qof u qaybinayno boqolkii roobkii awgiis lixdan ayaan u qaybinay afartankii u dambeysay ayaan maanta insha allahu inaan u qaybina aan rabnaa raashin ka kooban haaf sokor iyo haaf bure iyo haaf bariise iyo laba cagoo saliid iyo lacag boqol doolare insha allahu mu'asasadu waxay u taagan tahay xanaanada agoonta agoonta soomaaliyeed xanaanadeeda ayay u taagan tahay mu'asasada alkafaalatu ricaayat alaytaam waxay koonfurta soomaaliya ka bixisay ilaa kun qoys ayay raashin u soo qaybisay insha allahu waxay mu'asasadu u taagan tahay agoonta xanaanadeeda sida daryeelka waxbarashada ee quudinta hoyga intaasay u taagan tahay mu'asasadu sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoon maxamed jimcaale khayre wuxuuna ummadda soomaaliyeed u soo jeediyey in ay isku kaashadaan caawinta dadka danyarta ah halkan waa saakow waxaa lagu agoon baa wax lagu siinayaa ilaah dankiisa dad barakaysan ay wax siinayaan alkafaala xanaanada agoonta ayaa raashin iyo saliid iyo lacagba siinaysa waa ilaahay mahadi waa wax barwaaqo ah oon la soo koobi karin aragnaa nimcooyin fara badan iyo barwaaqooyin horteeda ka muuqda oo bariis iyo saliid iyo bur iyo sokor iyo adduunya taalla halkan afartan qoys ayaa iladankiisa oo agooma ayaa barwaaqowday ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ilaahay baa abuuray ciidda ay ku taaganyeen allah iskale samada ka koraysa allah iskale neefta sankooda ku jirta allah iskale ilaahay ha caabudeen oo ilaahay ha ka baqeen oo ha ugu kaalmeeyeen dadka mudan inay kaalmeeyaan ayaguna lafahooda ha u kaalmeeyeen oo waddada jannada ha raadsadeen oo ilaahay ha raalligeliyeen intaasii kadib dadkii ka faa'iidaystay howlaha samafalka ah ee ay qabatay hay-adda alkafaala ayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan uga waramay farxaddooda ku aadan kaalmada ay ka heleen hay-adda maanta halkan maxaa ku qaadatay waxaan ka qaatay lacag boqol doolar iyo laba saddexle oo saliida iyo saddex sokor iyo bur iyo beriis yaa idin siiyo oo idiin qaybiyey mu'asasada alkafaala maxaa lagugu siiyo oo lagugu talagalay inaan ku quudiyo carruurta Ee, farxaddaada ka waran maasha allah aad bay u wanaagsanta walaalaha muslimiinta ilaahay ha barakeeyo maanta halkan maxaa lagugu siiyey xaaf beriis xaaf sukar xaaf falalan saddex saliida boqol doolar farxaddaada ka waran maasha allah karatee maa fiicanta ugu horreyn magacaaga ku bilow maxamed nuur maxamed isaaq oo aan jooga dowladda islaamka oo degmada saako oo noo qoodi qoqoomaha na noo qeybay maanta waa farxad anagoo aan joogna bariis iyo sokor iyo saliid iyo bur ana noo qeybay iyo lacag oo boqol doolara noo qeybay maasha allah waay ka waran farxaddaada ku aadan maasha allah maasha allah maasha allah farxaday aad iyo aad dadka bixiyey maxaa ugu ducaynaysaa taad ilaahay ilaahay garabkooda hagala muslimiinta ana siisay allah garabkooda allah hagala mu'asasada alkafaala ee xanaanada agoonta oo ah mu'asaso khayri ah oo madax bannaan ayaa dhowaan waxaa laga hirgeliyey koonfurta soomaaliya waxaana wejiga koowaad ee mashruuceeda uu yahay in deeq lacageed iyo mid raashiin isugu jirta ay gaarsiiyaan boqol qoys oo agoomo haysta warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan weerar hosaf ballaaran ah ayay ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda kaabul ilaa shan goobood oo ay ku sugnaayeen ciidamada afghanistan oo ku yaala magaalada dahbaal ee gobolka nanjhaar ayay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta iyagoona halkaa ku dilay shan iyo labaatan askari sidoo kale dagaal ka dhacay gobolka haraad ayaa lagu dilay saddex askari iyadoona lagu burburiyey laba gaari oo kuwa gaashaaman ah weerar kale oo ballaaran ayay ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan ku qaadeen xarumo ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda kaabul oo ku yaala gobolka kasni dagaaladaas ayaa lagu dilay siddeed iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada afghanistan halka lagu dhaawacay kow iyo toban kale waxaana sidoo kale lagu burburiyey saddex gaari oo kuwa gaashaaman ah ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga afghanistan ayaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka ah ciidamada xukuumadda kaabul ee shisheeyaha ku daaban warkii subaxnimo oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa